howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka ceelqabowga halkaa oo la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada al-shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka ceelqabooba oo dhaca dhanka xeebta xaradheere haddana wararka qaar ayaa sheegaya in al-shabaab ay doonayeen in halkaa ay kala degaan dooni hub ah ha yeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortegay waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan xaradheere taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor gaashaanle cabdi maxamed sheekh xasan suulnuuge ayaa sheegay in lagu guulaystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka ceelqaboobe ee gobolka mudug bismillaah ilaahay bay maxaaboo dhan u sugnaatay waxaan u malaynahayaa shabaabku intuu wax soo gaado wax qarxi jiray laakiin xalay halkaani waxaa ka caddaatay gaaligii dinjiiga ahaa iyo qooqankuuba socotay iyo haddaba gadaasheeda maxaabo dinjiigan aan adin tusi doona sawiradiisa inta ka soo haray iyo kontankiina uu saarnaa in yaroo cadcad uu soo go-ay in wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen dadkii shicibka ah in ay iyagii ku gurtaan oo ay ku qarxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan galay xaqiiqda waxaan leeyahay soomaaliyey shabaab waa ka mideeda labaadne waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shalay inay doon ku soo xeratay meesha la yidhaahdo ceelqaboobe intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhammeeyeen waan ogeen waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino ilaahay mariyey baana ku guulaysanay waxaan leeyahay ciidamadii fuliyey howlgalkaa aad bay u mahadsan yihiin allaha karaameeyo muuqaaladoodina waana diinsa tusi doonaa qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weeraro ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug maleeshiyada al-shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a xaradheere